agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee wacyigelinta bulshada maamul koonfur galbeed soomaaliya mudane cumar mustaf nuur ayaa magaalada baydhabo ka daafuray tobabar la xiriira sar u qaadista xirfadaha suxufiyiinta iyo ka hortaga khataraha musiibooyinka ay la kulmaan shaqaalaha warbaahinada munaasabada lagu daafurayo tobabarka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya suxufiyiin iyo madaxda warbaahinada ka howlgala maamulkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cumar mustafa nuur ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu baran doono tobabarka inta uu socdo qiibkuhaana ama furna tobabarkan heershay sareey macnaha badan anka fadhi warbaahinta dabcan waa tobabar laka barada doona arrimaha musiibooyinka iyo qaabka waryaalka iyo antabiayaan iyo qaabka waryaalka aan la tacfaaculayaan xiliyadaas oo musiibooyinka iyo dhibaatooyinka iyo jiraan dabcan qofka waryaha ah sidiisaba way luqfaday wal kasta oo jaro oo qofka bani-aadanka nololistaabadow inuu iswalku ogaado yacni ada qofka wariiga webu ahaa lanka andoowahaw bulshada bulshada dhow masladoowaha korto walaa ada si gaar ee takhasuska angnagada inay ada wariye angnagata webuwa inay ada dadka dooshow meel dheer andeerana inay ada dooshow meel dheer deersada marka dadka xaaladiyo webu ahaa marba nololiyo siyaan isbedelaas mar masiibo iyo dhibaato iyo mushkilid la wajahaas xilligaas waylan baahanyaa wariyuha ini usa haado qof aweer ah fahamsan xaaladda markaas jarta sida umatulanka tabii kor markii una roogna tusaale ahaan xaalad abaar masiibo mushkilad laka jar wariyaha may lukufada ini usa umato qaabka walanka tabiya walse lukufada waa mar usa xaflad roogus intabiya waa intabiyey ma use oo barnaamij kalka jar haga antabiyey xaflad oo ciyaar oo sports haga antabiyey se lantabiyey inuuna dabcan la ogaado xaaladaasi ini kiis gaar ahi oo ambaaha ini la barado waana fikrad fayna lagu qaado tobabarkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay saxufiyiinta ka howlgala warbaahinada maamul koonfur galbeed soomaaliya